korintos koowaad cutubka shanaad meel walba waxaa laga maqlay in dhexdiinna ay sino ku jirto sinada ceenkaas ahna xataa dadka aan yuhuudda ahayn ma qabaan taasoo ah inuu midkiin naagtii aabbihii haysto weliba waad kibirsan tihiin kamana aydnaan caloolxumaan si kii waxaa sameeyey dhexdiinna looga saaro waayo runtii inkastoo jidhkaygu idinka maqan yahay ruuxaygu waa idinla joogaa oo sidii aniga oo jooga ayaan kii waxaa sameeyey ku xukumay magaca rabbigeenna ciise markaad idinka iyo ruuxayguba isugu timaadaan xoogga rabbigeenna ciise waa inaad kaasoo kale shayddaanka u dhiibtaan in jidhku baabba'o ruuxuse badbaado maalinta rabbiga baankiinnu ma wanaagsana miyaynaan garanaynin in in yar oo khamiir ah ay cajiinka oo dhan khamiiriso khamiirkii hore iska safeeya inaad noqotaan cajiin cusub sidii idinkoo aan khamiirsanayn waayo masiixa ah kormariddeenna waa la sadqeeyey haddaba yaynan ku iidin khamiirkii hore ama khamiirkii xumaanta iyo sharka laakiin aan ku iidno kibista khamiirkala ee daacadda iyo runta ah waxaan warqaddaydii idinku soo qoray inaynaan kuwa sinaysta raacin ulama jeedo kuwa sinaysta ee dunidan iyo kuwa damaca badan iyo kuwa wax dulma iyo kuwa sanamka caabudo waayo hadday sidaas tahay waxay noqon lahayd inaad dunida ka baxdaan laakiin hadda waxaan idiin soo qoray ha raacina qof walaal la yidhaahdo hadduu sinaysto ama wax badan damco ama sanam caabudo ama wax caayo ama sakhraamo ama wax dulmo waa inaynaan kaasoo kale xataa wax la cunin waayo maxaa iigu jira inaan xukumo kuwa dibadda ah idinku miyaynaan xukumin kuwa gudaha ku jira kuwa dibadda ah ilaah baa xukuma idinkuse kan sharka leh dhexdiinna ka saara